kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa dalsan waxaaad ku soo dhowaataan warka subaxnimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah boqolaal culimaa udiin oo muqdisho uga qaybgalaya shirweynaha culimmada soomaaliyeed oo maanta furmaya wasiiro ka tirsan hirshabeelle oo kormeeray xarumaha muhiimka ah ee ceelbaraf oo degmo isu diyaarinaysa xubnaha guddiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka baarlamaanka federaalk oo muqdisho uga furmay bambaxowleed ruuse mareeb oo lagu doortay guddoomiyaha rugta ganacsiga galmudug iyo talyaaniga iyo masar oo ka hadlaya xakamaynta tahriibka iyo ganacsatada ay u tagayaan yurub
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tri g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tri g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa isniin saddex iyo labaatanka bisha koowaad sannada labada kun saddex iyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran boqolaal culimaa udiin soomaaliyeed ayaa muqdisho uga qeybgalaya shirweynaha culimmada soomaaliyeed oo maanta furmaya gudoomiyaha golaha sare ee culimmada soomaaliyeed sheekh aadan macalin abuukar sheekh suufiyare iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa soo gaaray magaalada muqdisho sheekha ayaa ka mid ah boqolaal mashaa'iiq iyo culimaa udiin soomaaliyeed oo ka qeybgelaya shirweynaha culimmada soomaaliyeed oo maanta ka furmaya mid ka mid ah hoteelada muqdisho
sharafay noo tahay waa usoo wakhtigaan u soo siinay howlahaan u haynaan u soo daynay waxaanan maskaxdeenna iyo wakhtigeenna gelin doonaa siduu ku noqon lahaa shirkaasi mid najaxa oo danaha laga leeyahay oo dadka soomaaliyeed iyo diinkooda iyo dalkooda in lagu badbaadiyo waxaan ognahay dhammaan culummadu inay yihiin udubdhaxaadka ummadda ummadda oo dhan ummadda islaamka ah udubdhaxaadkeeda ama lafdhabarkeeda inay yihiin waxaan xusuusannahay dadka ilaahay daacadooda uu waajibka ka dhigay inay yihiin wulaatul umuur culamaau lislaam sida aad ku xusuusataan aayaadka ilaahay ulil amriga markii la hadlaayo waa umarada iyo ahlulcilmiga mar haddii ay dowladdii iyo culammadii isu imaanayaanna waxaan rajaynaynaa insha allahu dalkan masiirkiisii iyo aayihiisii diin iyo dadeedba inay meel fuuli doonaan biidni illaahi albaari waxaan aad u bogaadinayaa howlaha hadda socda oo meesha aan joogna nagu soo gaarayey ee kifaaxooda runtii kacdoonka shacabi iyo dowladeed ee dalka ka hana qaaday ee guulaha muuqda laga gaaray aadaan u bogaadinayaa waxaan isleeyahay wakhti badanaa baahidiis jirtay laakiin wakhtigii ilaahay uu doonay dhacaysaa dadkuu doonuun ilaahay ku karaamaynayaa marka wakhtiga hadda uu joogu ilaahay wakhti ahaan u doortay dadka hadda maanta mas-uuliyadda haystana ilaahay wuu ku fadilay inuu ku karaameeyo inay hawshaa dadka soomaaliyeed dhibaatadii iyo diinkooda dadnimadooda iyo diinkooda iyo dalkoodaba haysatay inay ku horkacaan siday isaga leexin lahaayeen ku dhiirareen waxaan leeyahay ilaahay guul ha ku dhammeeyo hawshaas waa bogaadinayaa golaha sare ee culammada soomaaliyeed magacooda anoo ku hadlayna dhawaaqii ugu horreeyaan bayaan ka soo saarnay udubdhaxaadaan ka nahay hawsha socoto haddana waxaan ka noqon doonnaa horseed haddii ilaahay yidhahda insha allah inta dambe haddii alla idmo jasaakum allahu khayran waxaan si gaar ugu mahad celinayaa
sheekh suufi yare oo ka hadlayay shirkan culimada oo maanta furmaya wasiiro ka tirsan hirshabeelle ayaa kormeeray xarumaha muhiimka ah ee ceelbaraf oo isu diyaarinaysa degmo shabeellaha dhexe ka tirsan abuukar axmed xasan dayax waryahayga ayaa warkan sii dhammaystiraya
ceelbaraf oo ka mida goobihii dhowaan lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab waxa ay hadda wadaa olole iyo diyaargarow ballaaran oo ay degmo buuxda ku doonayso waxaana maanta kormeeray mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle mas-uuliyiintan oo isugu jiray wasiirka wasaaradda maaliyadda cali cabdulle nuur wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maxamuud axmed gacal wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo biyaha axmed cali abuukar iyo wasiirka dib u heshiisiinta cabdulaahi cadde xubnahan ayaa booqday goobaha muhiimka ah sida isbitaalka saldhigga booliiska taallada suuqa iyo goobo kale socdaalkooda kadib ayay si wada jira warbaahinta ula hadleen iyagoo sheegay in ceelbaraf hadda ay u qalanto degmo buuxda
runtii waxaan u nimiday halkan deegaan aada u ballaaran oo ay ahayd mar hore in degmo laga dhigo haddana loo diyaariyey adeegyadii ahayd asaasiga oo laga rabay degmo inay yeelato sidii isbitaalkii guud ay hadda ka socdaan operation uga ugayn tahay indhafiiqis warshadii biyaha warshadii barafka saldhiggii booliska iskuulladii iyo wax kasta oo bulsho iyo isticmaasho oo gaarsii kara degmo ceelbaraf waa la sameeyey waa bogaadinaynaa haddana weli ma gebagabayn socdaalkaynii insha allah waxaan soo gebagabay doonaa warbixin guud ka soo saari doonaa deegaankan loo diyaariyey degmada oo ceelbaraf haddii ilaa yiraahno waxaa waaye waxaan ku celi doonaa golayaashii ay qusaysay si ay habraaci ugu dhammaystiraan haddii ilaa yiraahno
safarka wuxuu ku saabsanaay inaanu u korgalno degmada iyo xaalkeeda sida uu yahay iyo inaan kormeerno bulshada halkan ku nool iyo sida ay yihiin maadaama laga dul qaaday cadowgii al-shabaab ee shan iyo tobanka sano haystay halkan iyo inaan uun la qaybsano dadka deegaanka degan
degmadii ceelbaraf waa soo qiimeynay waa tagnay waxaa tagnay ceelbiyuudkii waxaa tagnay iskuulkii waxaa tagnay degmadii xaruntii degmada saldhigga dhammaan qaybaha kala duwan ee degmada runtii waxyaabo fara badan ka wasaaradda marka biyaha ahaan waxyaabaha aan kusoo aragnay waxaa ka mid ah dadkan noo sheegeen in baahi badan oo waxaa lidahay dhanka biyaha ay jirto tuulooyin dhadheer oo maaragtay dhowr kilomitir oo dhib ay tahay in maaragtay dadka biyaha usoo doontaan in ay u yimaadaan magaaladan maaragtay ceelbaraf haddii la yidhaahdo baahidan meesha taal insha allahu tacaala indhahayna kusoo aragnay waxaan isku dayi doonaa ka wasaaraddaha inaan wax ka qabanno
magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu doortay gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka galmudug mawliid macalin xasan waryahayga ayaa warkan soo diray doorashada gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka galmudug ayaa ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug doorashada waxaa kasoo qayb galay ganacsatada qaybaheeda kala duwan iyo orgo ka kala socotay dhammaan ganacsatada galmudug oo tira ahaan gaaraya soddon iyo afar xubnood xilka gudoomiyaha ayaa waxaas kusoo sharaxay laba musharax oo kale ah musaf cali guutaale iyo nuur cali xasan doorashadan u dhacday qaab gacantaaga ayaa waxaa wareegii koowaad ay kala heleen musaf cali guutaale oo helay afar cod iyo nuur cali xasan oo helay soddon cod waxaana xilka gudoomiyaha afarta sane ee soo socota ku guuleystay mudane nuur cali xasan musharax laga guulaystay mudane musaf cali guutaale oo madasha ka hadlay ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay sida hufnaanta leh doorashadu u dhacday islamarkaasina ula shaqay doono musharaxan ka guulaystay
awalan waxaa maadi u sugnaatay allah subxaanahu watacaala marka koowaad marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa dhammaan ganacsatada reer galmudug dhammaan siday u leeyihiin rag iyo dumarba siday u leeyihiin waxaan leeyahay xafladdan lagu doortay gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha galmudug oo uu ku guulaystay doctor nuur waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leeyahay doctor nuur sidoo kale doctor nuur inaan la shaqayn doono insha allahu tacaala guulaysiga uu guulaystay waxaan mar walba la daba taagnaan doonaa insha allahu tacaala inaan la halgami doono wax allaala wixii u baahdan aan garabkiisa la taagnaan doono insha allahu tacaala sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay gudoomiyaha xilka ku guulaystay waxauna isna dhankiisa ballan qaaday inuu hormari doono ganacsatada reer galmudug sidoo kalena uu xiriir wanaagsan la yeelan doono ganacsatada kale gudoomiyaha la doortay ayaa isla goobta kaga dhawaaqay shan xubnood oo ka mid noqon doona madaxda sarsare ee rugta ganacsiga dowlad goboleedka galmudug waxauna ergada ka codsaday in qaab gacantaha u codeeyaan
waxaan rabaa inaad u mahad celiyo dhammaan intii ka soo qayb gashay oo wakhtigooda halkaan u soo hurtay oo codsigii tiimkii doorashada daadihinayay soo ajiibtay dhammaantood wuu gaarsiiye kar laakiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dabcan waxaad ka mid tihiin rugta ganacsiga ee galmudug xaq baa laydinku leeyahay inaad wax ka doorataan ururka ama hogaanka loo samaynayo rugta ganacsiga galmudug hadalkeyga u soo laaban doonaa laakiin waxaa jira keligii ma shaqayn doono waxaa qasaba inuu guddoomo shaqeeyo si anuu raacayna habka oo uu samaysan yahay xeerarka rugta ganacsiga galmudug wuxuu sheegayaa doorashada guddoonka kadib in la ansixiyo guddoonka la shaqaynaya guddoomiyaha waxaan ka codsanaya ina ansixisaan shantan xubnood hadda meesha magaca ka yiri doono oo gudoomiye ku-xiyaal iyo xogeeye kale ah kow maxamed cabdi maxamed labo cabdiraxmaan cumar siyaad saddex mustaf cali gutaale afar cabdigagaal axmed xaashi iyo xogeeye ah cali siciid muxidiin sheekh cali waxaad ka codsanaya inaad intaa gacantu taagtaan in ansixisaan dhammaan idinkaa mahad celinayaa waqti badanoo meesha ku bixiseen si gaara tiimkii doorashada ku jiray bilow ilaa dhammaad oo aan rajaynayo inay waqti badan ku soo baxsheen halkaana cadow soo gaadho oo la doorto guddoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen guddoomiye iyo xogayaal la doorto waa mahadsantihiin munaasabadan oo mid si harsala loo soo agaasimaya waxaa sidoo kale ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka dowlad goboleedka galmudug iyo qaar ka mid a ganacsatada ka soo qayb galay waxayna dhammaantood u hambaliyeeyeen gudoomiyaha la doortay iyo xubnaha kale oo magacaabay
waqti sharafay noo tahay inaan caawa joogno xafladda tana quruxda badan leh ee aan ku dooranayno gudoomiyaha rugta ganacsiga ee galmudug waa wax aad iyo aad loogu farxo hadda ka hore wayna haysan laakiin caawa bilow noo tahay waana rajaynaynaa inay meel fiican iyo wax fiican aan ka dhaxalno ganacsatadana waxaan leeyahay isku xil wanaagsan iyo horumar iyo daacadnimo inuu kula shaqeeyo gudoomiyaha
gudoomiyaha la doortay doctor nuur xaaji ee buraale iyo guddigiisa aan u gacan taagna isagana ganacsatada nooga timid muqdisho ganacsatadii meesha joogta dhammaan qaybaha kala duwan ee meeshaan ayaan u mahad celinayaa caawahan aad iyo aad ugu faraxsanaa inaan yeelanay gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha galmudug waa soo dhoweyneynaa waa waxaan u baahnayn waa xubin muhiima oo aan u harnay deegaanada kale ee maamul goboleedyada kale ee galmudug marka aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waana mahadsantiin dhammaantiin
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan warka subaxnimo waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel